alla u naxariisto aniga waa xildhibaan yuusuf ali jamcaal khadiija waxaana dad walaalo oo qaraabo ah oo xigto ah oo isku dhow isku qoonda ah isku koota ah waxaan leenahay inaa lilaahi wa inaa ileyhi raajicuun khadiija waa geeriyootay waxay u geeriyootay dalkan walaalaha nahay jabuuti waxaa uga tacsiyeynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya guddoomiyaha baarlamaanka ra-iisul wasaaraha dalka madaxweynaha dalkan walaalaha nahay jabuuti iyo xukuumaddiisa shacabkiisa waxaan leenahay khadiijo waa dhimatay oo geeriyootay allah u naxariisto waxaan u sheegaa ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan inay soo cafiyaan u soo duceeyaan waa tiir ka baxay ummadda soomaaliyeed rumaantii khadiijo waxay jecleed dalka jabuuti mar walba iiga sheekayn jirtay maantana way ku geeriyootay marka waxaan leeyahay ilaahu khadiijo qabriga waasac kaaga dhig khadiijo waxaan isbaranay laba kun iyo sideedii dowladdii sheekh shariif ee lagu dhisay magaalada jabuuti ee midnimo qaran khadiijo waxay sanadad soo gashay labada kun dowladdii carta lagu dhisay afar iyo labaatan sano ayaa bilayar uga dhinaayeen ee siyaasadda ku jirtay allahu naxariisto walaashay qof daacada oo qalbi fiican oo damqasho badan oo laxaw leh oo dadku gargaarayay ahayd khadiija adduunye iyo xoole kama shaqaynayn khadiija mar walba waxay ka shaqayn jirtay walaalnimada ee horumarka iyo dalka inuu meel fiican soo gaaro hadda waxay ka shaqaynayso mashruuc layidhaah hal hooyo badbaadi soomaaliya marka waxaan leenahay inaa lilaahi wa inaa ilih raajicuun caruurteeda ahalka qaraabada dhammaan oona magaca ahalka ku hadlayo oo uga tacsiyeynaya waxaan leeyahay allah u naxariisto inaa lilaahi wa inaa ileyhi raajicuun sidoo kale waxaa tahay waxaa jirta ganacsato ayaguna kasoo qaybgala shirka aqoon-yahano uu siir hore ee magacaaga gabalow qadartan dhacday maanta dareenkaaga iyo waxaad ka taqaanay marwo khadiijo bismillahi raxmaan raxiim magaca waxaan dhaha qaal xaaji cabdiweli dadka kasoo qaybgalay shirka kamid ah inaa ilaa wa inaa ilaa raajicuun allah u naxariisto maama khadiijo oo kamid ahayd dadka soomaaliya maanta la dhihi karo dadka ugu saameynta badan siyaasadda ee dhinaca walba ahayd waxaan ilaah ka baryeen inuu ilaah u naxariisto uu jannada fardowsa ka wanaabiyo waxaan ku sugannahay dalka jabuuti saacado ka hor ayay geeriyootay waxaan la rajeynaynaa insha allah in waxaan si khaasa ugu tacsiyanaya marka hore madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha xamse cabdi barre iyo madaxweynaha dadka dalka walaalaha nahay jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geelle oo aad uu la tacaalayay xanuunkeeda maalmaha maalmihii ugu dambeeyey waxaan rajeyn doonaa in ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa ay maanta go-aan ka gaaraan caawa waktigii la qaadi lahaa marxuumadda waxaan ilaah uga baryaynaa inuu ilaah u naxariisto inaa lilah wa inaa ilah raajicuun maxamed cumar geedi ayaa asna halka jooga uu siir hore marwa khadiijo maama khadiijo allah u naxariisteen ay wada shaqeeyeen bal dareenkaaga tacsi iyo hal iyo laba wixii aad isleedahay marwa khadiijo aad ku xasuustaa bismillahi raxmaan raxiim inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun waxaan dhihi karnaa khadiijo waxay ahayd maamo qaran ayay ahayd muddo aad u dheer bay dowlad dhiskii soomaaliya dadka ka soo shaqeeyey meel fog ka soo bilaabay qeybka ee dadka yar ee la dhihi karo weli systemkan inta muddada dheer ee lasoo daadihinaya wax ka daadihiyey bay ahayd dabcan aniga mar ayaan soo wada galnay golaha wasiirada sanadkii fourteenkii soo wada shaqeynay in badanoo kalena waan aqaanay muddo kale fara badanna waan kulanay waxaan ku aqaanay qof dowlad dhiska jecel dadka soomaaliyeed ay u madeysan yihiin marka insha allahu waxaan u rajeyneynaa inuu ilahay u naxariisto oo kheyr ay la kulanto ayaan rajeyneynaa ummadda soomaaliyeed iyo guud ahaan dadka soomaaliyeed gaar ahaan xukuumadda iyo dadkii ay jaalka wada ahayeen waan ugu tacsiyeyna iyo faamilka intaba intaasaan kusoo koobinaa caasho geenla diiriye ee ka mid a aqoon-yahanada soomaalida ee dumarka dadkii u dhawaa marwa khadiijo allah u naxariiste jabuuti baan joognaa shirkaad dhammaantii kasoo qayb gasheen kalbadaada tacsida iyo waxyaabii as leedahay waa lagu xasuusan doonaa marwa khadiijo allah u naxariiste bismi illahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu inaa lilah wa inaa ilaah raajicuun magacaygu waa caasho geelle waxaa halkaan ila fadhiyaa gabdhihii soomaaliyeed oo dhan oo shirkan jabuuti aan uwada khadiijana ay nagula socotay caasho xaaji cilmi foosiye xaaji aadan dunyo carshaan waxaa jooga khadro waxaa jooga gabdhihii o dhan baa wada jooga aqoonyahanadii o dhan baa wada jooga ilaahay ha u naxariisto ilaahay ha u naxariisto annagu waa ka samirnay shan oo dhan baan la joognay saacaddeedii baa soo dhammaatay ilaahay waxaan ka baryeynaa jana farduusal calaa baan uga baryeynaa ehelkeedii ubadkeedii iyo dhammaan muxuu ahay ehelkeedii iyo intay isla shaqayn jireen oo dhan ilaahay samir ha ka siiyo annagu ilaa iyo waxaan isla soo joognay xilligii ee eldred ilaa intaas bayn muxuu ahaayey wada shaqaynaynay ilaahay u naxariisto wax badan oo ummadan ay usoo qabatay oo runtii lagu xasuustaa jira ilaahay waxaan uga baryanaa janno firdows alaclaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu gudoomiyaha hay-adda heritage gudoomiye mursal adaa cusumey nada ah hay-adda madaxa heritage bal qisadan dhacday ee geerideeda allah naxariistay kasoo qadar ilahay iska ahayd waxaad kala socotay iyo kelmadaada tacsidii waxaad ka faraaday بسم الله الرحمن الرحيم آه إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا راجعون آه ولاشان آه وزير خديجة محمد ديري الله ونحريشته إلهي جنة الفردوسة كورابيو إلهي سبحانه وتعالى قبل يا رواس اليوم مرتلة جعلها الله كذبه مد أنت وإلهي أنت كذب وزير خديجة أنا أنا عزمني مع ثيرتيجة عزمي قاستنا لي عزمي فرصة أي نوع سال كان ينوت مادو waxay ahayd wasiirad mug iyo miisaan ku dhexday ummadda soomaaliyeed wax badan ka soo qabatay dalkan laga soo bilaabay shirka carta u taagnayd xuquuqda dad badan oo soomaali ah oo xuquuqooda maqnayd haweenka dhallinyarada iyo dadka soomaalida ah ee soomaalida dhibka badan ku hayeen marka guulo badan ay ka sogeysay waxaan aaminsanahay maanta soomaaliya qof weyn ka baxay labaatan iyo saddexdii sano lasoo dhaafay labaatan afartii sano lasoo dhaafay siyaasadda dubdhexaad ayay u ahayd siyaasadda soomaaliya waxa dadka soomaalida badankooda aysan soo weynin waa sagaal mar ayay wasiir noqotay wasiir khadiija ilaahay jannada ha ka waraabiyo annaga xanuun weyn noogu tahay haddaana macad heritage maanta markiina soo gaartay geerida geeridaas matalinta leh forumkii aan wadnay hawshii aan wadan waa joojinay waa la soo xiray hadduu alla eedna beritana aaska muqdisho ayaa loo qaadayaa dadkii soomaalida halkan isugu yimid oo ra-iisul wasaaraha hogaaminayana wadankay ku noqonayaan labada dal ee jabuuti iyo soomaaliya madaxweynaha jabuuti iyo ra-isul wasaar halka lala joogay madaxweynahana askaran loo subiya lagu la go-aansaday wafdi ka socda golaha wasiirada jabuuti ayaa raaci doona askar ra-iisul wasaaraha wadanka ayuu kusoo horumari doonaa kusoo dhoweyn doonaa annagana madaxda heritage ayaa raaci doona aska oo muqdisho geyn doona maadaama annaga martii noo ahayd oo aan ku casumnay halkan geeri xanuun badan ay ahayd uga tacsiyeyna ehelkeedii qaraabadeedii shacabka soomaaliyeed ummadda soomaalida xukuumadda madaxweynaha ra-iisul wasaaraha saaxiibada xildhibaanada golaha shacabka iyo inta kaloo jecleed ee soomaalida ah